alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ama bacd ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa iyo mahaddiisa mar labaad baynu isugu soo noqonnay kitaabkii buluuq lmaraam faasixii bisha rabadaan iyo wakhti kaloo raacay dabadi wuxuu inoogu joogay xadiidka boqol iyo saddex iyo toddobaatan caawa oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol iyo labiyo afartanka hijiriga oo waafaqsan labada kun iyo koob iyo labaatanka bisha lixaad labadeeda ayaynu insha allahu tacaala dib u bilaabaynaa waxaanaynu ka qaadanaa xadiidka boqol iyo afar iyo toddobaatan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa salaata salaadi may ahaanin bacda alfajri waaga dabadii ilaa sajadatayni laba sujuudood mooyaane yacnii laba sujuudood waxaa looga jeedaa laba ragcadood oo dhammaystiran waxaa la yidhaahdaa min baabi iطlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkulli akhrajahu lkhamsatu shanta ayaa wariyey oo soo soo bixiyey ila nasaa'iya nasaa-i mooyaane marka afartii asxaabu sunanka nasaa-i baa laga reebayaa saddexda kalea soo bixiyey iyo imaamu axmed wa fii riwaayatin ay wajaa-a waxaa ku soo arooray fii riwaayati cabdirazaaq riwaayadda cabdirazaaq waxaa ku soo arooray laa salaata bacda tuluuci alfajri waagu intuu soo baxo ee uu dilaaco dabadeed salaadi may ahaanin ilaa rakxatay alfajri labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya mooyaane wa mihluhu litaara quطniyi can ibni camrin can ibni camri bni alcaasi wa mihluhu kaa hore oo kale xadiidkaas oo kale litaara quطniyi u sugnaaday can ibni camr bni alcaas isagoo cabdilaahi bni camr bni alcaas ka warinaya marka ibn alcaasi iyo ibn alcaasi labadaba waa la odhan karaa bay muxadisiintu yidhaahdaan in ya-da la raaciyo oo la sugo iyo in la jaro xadiidka ugu horeeya axaadiidtan cabdilaahi bnu cumar afartaa uu sheegay baa wariyey laakiin ibnu maajah maxalu shaahidka ma warin oo liyablu shaahi liyublig ashaahid shaahidukum khaa'ibakum lafdigaasu warinaya oo intaa ku saabsan waagu marka uu dilaaco salaada faralkaa labada ragcadood mooye wax kale inaan laga horraysiin karin ma warinayo isagu xadiidkana markaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan oo waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo moxamed ibnulxusein ahlulcilmiga qaarna magaciisa waxay ku sheegeen ayuub ibnulxusein ninkaasina waa majhuul weeye sida ahlulcilmi fara badan ay baraarujiyeen waaya sidaa awgeed xadiidku sanadkiisa dacfigaasaa ku sugan laakiin waxa uu ku xoog yeelanayaa ama uu ku quweybayaa xadiidkaa dambe ee soo socda ee riwaayadda cabdurasaaq iyadu waa daciifun jiddan weeye daciifun jiddan weeye sanadkeeda waxaa ku jira abubakar ibnu cabdillaah ibnu muxamed nin la odhan jiray ninkaasina waa daciifun jiddan ahlulcilmiga qaarkood waxaabay u nisbeeyeen ila alwadci inuu xadiidka dejiyo marka waa daciifun jiddan riwaayaddaasi iyadu daanay mowduucba noqon sidaa awgeed laa yufraxu biha uguma farxayo waxna iyadu xoojin mayso xadiidkan dambe ee taraqudni wariye min xadiidi cabdilaahi ibnu camar ibni alcaas isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira oo sanadkiisa waxaa ku jira ninkii la odhan jiray cabduraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alafriiqi ninkaana ahlulxadiidka badidoodu inuu daciif yahay bay qabaan waana sida saxiixa marka xadiidka ibnu camar ibn alcaas qudhiisa dacfigaasaa ku jira ha yeeshee xadiidka cabdilaahi ibnu camar iyo xadiidkaa hore ee cabdilaahi ibnu cumar way isxoojinayaan oo way isquweynayaan waxaa weliba loo geynayaa xadiid kale oo mursala ayaa jira oo laga wariyey saciid ibnu lmusayab saciid ibnu lmusayib taabicigii jaliilka ahaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa salaata bacda annidaai ilaa sajadatayn taabicigaasaa markaa rasuulka u nisbeeyey salaadi ma jirto adaanka subxii dabadii laba sujuudood mooyaane macnii laba ragcadood mooyaane waa laba ragcadood oo sunnaha ee faralka ka horeeya ilaa xasanna markaa waa sanadkiisu waa xasan oo uu asaxay ilaa saciid baan ujeeda ilaa saciid ibn lmusayib kaasina waa mursal weeye calaa kulli xaal axaadiidtaasi way isquweynaysaa sidaa awgeed ba ahlulcilmiga barhkood way isku quweeyeen ahlulcilmiga isku quweeyeyna waxaaba ka mid ah alimaamu alalbaaniyu raxmat ullaahi calayh waxaanay axaadiidtu sheegaysaa annahyu can asalaati bacda tuluuci alfajri siwa araatiba mar haddii subxii waagu beriyo alfajru asaadiq mar hadduu beriyo inaan salaad kale oo faralka ka horaysa lala iman karin labada ragcadood ee raatibada ah mooyaane labadaasunbaa lala iman karaa marka halkaa waxa ka soo baxaya wakti kaloo ka mida awqaatunahyiga soo ma aragti waa marka waagu beriyo ilaa waxa weeye salaadaa faralka ah inta udhaxaysa waxaa lala iman karaa un labadaa ragcadood ee sunnaha ah ee ka horeeya salaada subax salaada iyadu sababta leh ee way ka duwan tahay oo tusaale ahaan qofku hadduu labadii ragcadood ee sunno aha gurigiisa kusii tukado dabadeeta uu masaajidka tago iyadoon faralkii la gelin waanay dhacdaa in badan laba ragcadood oo taxiyatulmasjida wuu iskala iman karaa soo ma aragtid waayo taxiyatulmasjidku dee sabab bay leeyihiin markaa gaara dawaatul asbaabkii aynu soo marray ee wakhtiyada awqaatu nahyi lala iman karaayey ayay ka mid yihiin salaad kale markaa lala iman maayo sidaana waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi waa sida ay qabaan ahlulcilmiga badidoodu waa sida ay waxa weeye ku tegeen in wakhtiga aan salaad kale lala imanahayn sidaa awgeed baa waxaa ka asaxday saciid ibnu lmusayib oo ka mid ahaa markaa taabiciintii waaweynaa sida ardaydu ay garanayaan wuxuu arkay nin salaada subax dabadeed nin intuu waagu baryey dabadeed tukanayuu arkay yani faralkii ka hor oo salaad badan la imanaya laba ragcadood wax ka badan tukanaya oo sujuudda iyo rukuucda ku badinayo kolkaasuu waar iska daa fa qaala yaa abaa muxamed ayucadibuni illaahu cala asalaa abaa muxamedow waa kunyadii saciide ilaahay ma salaad buu igu cadaabayaa buuhi salaadaad ii diiday salaadayda ka jooge qaala laa walaakin yucadibuka calaa khilaafi sunna wuxuu uhi maya ilaahay salaad kugu cadaabi maayo ee wuxuu kugu cadaabayaa khilaafista aada sunnada khilaafayso ayuu ilaahay kugu cadaabaya u fiirso salafku waxa bidcada loo yaqaano xataa bidcada la ydhaha albidcatu alidaafiya aada iyo aad bay u inkiri jireen sida markaa caanka ka ah manhajkii saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim kadalika ardaydoodii taabiciinta ahaa waay qaala wuxuu ihi wacan ummi salamata radia allaahu canha waxaa laga wariyey ummi lmu'miniina ummi salama rabbi raalliha ka noqdee qaalat annaha qaalat sallaa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu tukaday sala allahu calayhi wasalam alcasra casarka ayuu tukaday uma dakhala dabadeeta wuxuu soo galay beytii gurigeyga fa sallaa wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood fasa'altuhu waan weydiiyey oo markaa waxaan idhi labadan ragcadood ee tukanaysaa casar dabadii maxay ahaayeen sababta markaan ay u weydiinaysaana waxaa dhici karta inay tahay inaanay hore u arag isagoo rasuulku tukanaya sala allahu calayhi wasalam amaba inay dee ogeyd oo ay maqashay iyadoo salaada casar dabadii la ysu diidayo fa qaala wuxuu rasuulku yihi shuqiltu waxaa layga mashquuliyey can rakcatayni laba ragcadood oo bacda duhri duhurka dabadii ahaa labadii ragcadood ee duhurka ka dambayn jiray raatibadiisa ahaa bacdiyada ah ayaa layga mashquuliyey ciddaa ka mashquulisayna waxay ahaayeen wafdigii cabdilqays oo rasuulka u timi sala allahu calayhi wasalam waayahay fa sallaytuhumaa waxaan tukaday buu rasuulku yihi alaana hadda qultu waxaan ku idhi haddaan umu salama ahay afa naqdiihimaa miyaanu qallaynaa annagu labada ragcadood ee duhurka ka dambeeya idaa faatataa hadday tagaan lafdiyada qaarna waxaaba ku soo arooray idaa faatatnaa soo maha hadday naga tagaan ma qallaynaa qaala wuxuu ihi laa maya qallaynina akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray weli abi daawuuda abi daawuud buu u sugnaaday can caaishata caaisha isagoo ka warinaya radia allaahu canha ee bimacnaahu kaa hore macnihiisa xadiidkaa caaisha abuu daawuud uu wariyeyna lafdigiisu wuxuu ahaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana yusallii bacda alcasri wayanhaa canha rasuulku casar dabadii wuu tukan jiray waanu reebi jira oo dadka wuxuu odhan jiray ha tukanina haddaynu markaa eegno takhriijka xadiidta usoo noqonno xadiidkaa hore marka laga reebaa fanaqdihimaa idaa faatata qaala laa intaa marka laga reebo xadiidku waa xadiid saxiixa weeyi xadiidka asalkiisuna wuxuu ku yaalaa isagoon siyaadadaa wadan oo waxoogay intan ka dheer saxiixaynka ayuu ku yaalaa xadiidka umusalama marka intaasi ma sugna ahlulcilmiguna markaa cilooyin bay ku sheegeen sidaa awgeed ba ahlulcilmi fara badan ayaa daciifiyey waxaa ishaaray markaa haythami qudhiisu wuu ishaaray waxaa kaloo markaa tilmaamay cabdilxaq alishbiili ziyaadatulmunkara ayuu yihi ziyaadadaasi afanaqdihimaadaas saasoo kale ibnu xasmin iyo bayhaqi iyo ahlulcilmigaasi way daciifiyeen waana daciif weeyi amaa xadiidkaa caaishee dambe lafdigiisa aynu akrinay isna sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira muxamed moxamed ibnu isxaaq saaxibu siira ayaa ku jira moxamed ibnu isxaaqna waa mudallis waqad cancana waanu cancaneeyey marka isnaadkiisu daciif buu noqonayaa labadaa xadiid midnaba ma asixin ha yeeshe eh waa maxay xukumka ay leedahay labadaa ragcadood ee duhurka ka dambeeya qofku hadduu ka mashquulo ama ay ka tagaan casar dabadii maqalayn karaa ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen maya iyagoo axaadiidtan markaa qabsanaya laakiin axaadiidtani sida saxiixa may sugnaan mar haddaanay sugnaanin waa la qallayn karaa oo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam wuu qalleeyey sidaa rasuulku u qalleeyey ayaa loo qallayn karaa laakiin in mudaawamo lagu sameeyo oo waxa weeye arrinkaa la joogteeyo ma aha haddii la idhaahdo sawka rasuulkuba joogteeyey sala allahu calayhi wasalamna waxaa inoo sheegaya sababta rasuulku u joojiy u joogteeyey xadiid kaleo caaisha ay warinayso oo muslim saxiixa ku soo saaray oo abuu salama ibnu cabdiraxmaan wuxuu tilmaamayaa inuu caaisha weydiiyey radia allaahu canha labada ragcadood ee casarka ka dambeeya ma tukan jiray rasuulku faqaalat kaana yusaliihima qabla alcasri uma inahu shugila canhuma aw nasiyahuma wasallaahumaa bacda alcasri uma ahbatahuma wa kaana idaa sallaa salaatan ahbataha casarka hortiibuu tukan jiray bay tihi labada ragcadood markii hore dabadeeta waa laga mashquuliyey ama wuu iloobay markaasuu casar dabadii tukaday dabadeetana wuu sugay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu salaad tukado ama camal khayra la yimaada muu jari jirin oo uu joogtayn jiray markaa joogtayntaa la joogtaynayaa sida xooga badan wallahu aclam rasuulkay khaas ku tahay laakiin ummadda inta kale way u bannaan tahay qofku haddii uu labadaa ragcadood yani waxa weeye ka tago inuu wakhtigaa qaleeyaa way u bannaan tahay waa tahay baabu ladaan dhawaaqista salaada la ysugu dhawaaqayo baabkeedii weeyi waa baabkii labaad ee ka mida abwaabta salaada salaada marka laga warramaayo baabka ku saabsan wakhtiyada salaada ayaa loo soo horreysiiya waayo salaadaha faralkaahi waxay leeyihiin wakhtiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xadiduu ugu talagalay marka wakhtigii salaadu soo galo waa in laysu dhawaaqo dadkii loogu yeedho si ay u ogaadaan wakhtigii inuu soo galay oo jamaacada ay usoo xaadiraan sidaa awgeed baa baabkan adaankan ay ugu xigsiiyaan baabka hore waxaa markaa jiray awalul amriga ama islaamka xaggiisii hore ee adaanku ma jirin sidaa awgeed baa dee waxaa iska dhici karaysa in dadka qaar iyagoon ogeyn salaadii la tukado jamaacadii oo jamaacadii sidaa ku dhaafto markaasaa loo baahday wax dadka lagu ogeysiiyo haddii allaba kuu rooyahay wakhtigii salaadu inuu soo galay markaasaa dabadeetna waxyaaba laysweydweydiiyey ilaa adaankani waxa weeyaan maaragtay maaragtay saxaabada qaarkood ay ku riyoodeen rasuulkuna sala allahu alay wasalam uu taqriiriyey ama waxyi ahaanba loogu soo dejiyey waay marka adaanku marka luuq ahaan la eego aladaan weeye aladaan adana yuadinu adaanan wa ta'diinan ta'diinna waa la ydhahdaa adaanna waa la ydhahda adaan macnihiisuna waa aliclaam qur-aanka waa idinka ku arkay waadaanu min allaahi wa rasuulih ogeysiin ka ahaata ilaaha iyo rasuulka xaggiisa waayahay aadaan in la akriyaa sax maaha waayo aadaan waa jamcu udun waa dhagaha wey saynu qur-aankaba ku aragnay aadaana lancaami inagu markaa laakiin lahjadeennu markaynu iska soomaali garaysanayno eedaan baynu nidhahnaa soo maha markaa qofku hadduu lahjadaasi iskaga dee odhanayo taasi iyadu waa halkeeda laakiin carabi ahaan in aadaan la idhaahdaa qalad bay noqonaysaa dee dhegihii bay noqonaysaa soo maha markaa ta'diin ama adaan waa in la idhaahdo sharci ahaana adaanku waa aliclaamu bixuduuri waqti ficli salaati bidikrin makhsuus waa in la ysku ogeysiiyo waktigii salaadu inuu soo galay waktigii salaada la samaynayo inuu soo galay waa in dadka lagu ogeysiiyo oo loogu sheego dikri markaa gaaro makhsuus ah oo dee waynu arki doonaaye waa shahaadateynka iyo markaa tawxiidka iyo allahu akbarta iyo kelimaadka caynkaas goormaa la sharci gareeyey waxaa la sharci gareeyey sanadii koobaad ee hijiriyada sida raajixa ah ilaa sagaal bilood markii laga joogay ama ay ka soo wareegeen wakhtigii rasuulku madiine yimi sala allahu alayhi wasalam uu soo hijrooday ayaa la sharci gareeyey way jirta axaadiid sheegaysa maka in lagu sharci gareeyey hijrada ka hor laakiin sida ahlulcilmigu ay baraarujiyeen axaadiidtaa waxba kamay asixin marka la eego xukumka adaanka iyo iqaamadu sida raajixa ah waa fardulkifaaya weeye oo jamaacadii markaa waxa weeye meel joogta ama ha nag ha nagaadaan ama musaafiriin ha ahaadaan waxa weeye waa inay markaa adimaan isla markaana aqiimaan marka labada salaadood la israacinayo la jamcinayo cinda safar hal adaan baa laga dhexaysiin karaa iyo laba aqiim laba aqiimna waa loo kala yeelaya waxaana markaa u daliila fardulkifaaya inay yihiin awaamir baa ku soo aroortay oo maalik ibnu lxuwayris iyo xadiidka inoo iman doona asxaabtiisii rasuulku wuxuu ku yihi calayhi asalaatu wasalaam idaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum waliyaumakum akbarukum salaadu markay soo gasho midkiin haydin adimo haydinna tukiyo kaydinku weyni rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama wuu joogteeyey xadaran wa safaran marnaba inuu ka tegey waxa weeye may soo aroorin amaa qofka kelida ah ee isagu cid markaa dee uu maqashiiye iyo cid u adaamo iyo waxba aan haynin kaa sida saaxibu waxa weeyaan maaragtay sida sharaxa uu ku sheegaayo ama almunfaridu fayusanu lahu aladaanu waliqaama walaysa biwaajibayni calayhi buuri liannahu laysa ladayhi man yunaadiihi biladaan laakin lama kaana fiihi dikru llahi tacaala sunna lahu qofka keliya isaga sunnun buu unoqonaya masaladaa markaa ha loo fiirsado waaye adaanku kolkaa haddaynu u soo noqonno fadaa'il aada iyo aada u badan buu leeyahay waa shaciiro iyo halkudhig ka mid ah shacaa'irka islaamkaee muuqda mar haddii meesha adaanku ka baxayo kor loo qaadayo waa meel khayr iyo shacaa'irkii islaamku ay ka muuqdaan sidaa awgeed baa wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalama marka meel lagu duulaayo waa la dhegaysan jiro haddii aadaan ka baxo waa laga joogi jira haddii kalena weerar baa lagu markaa ekeyn jira fadaaishiisa waxaa ka mid ah waxyaabaa ina tusaayo xadiidka rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalama low yaclamu annaasu maa fi nnidaai wasafi lawali uma lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu calayh hadday dadku ogaan lahaayeen adaanka iyo safka hore waxa ku sugan ee fadli iyo khayr ah dabadeeta si kale aanay ku kala helayn inay u qoritamaan mooyaane way u qoritami lahaayeen waay halkaa markaa fadli weyni inuu ku sugan yahay baad ka arkaysa xadiidkii kale mucaawiyana waxaa ku soo aroortay almu'adinuuna atwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama labada xadiidba waxaynu ku soo aragnay riyaadu saalixiinka atwalu nnaasi acnaaqan waxaa looga jeedana halkaasaynu kusoo sheegnay waxyaaba ayna tusinaya adaanka fadligiisa waxaa ka mid ah xadiidkii waxa weeye abu saciid alkhudri uu ku lahaa saxaabigii cabdillahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsac alansaari inii araaka tuxibu alganama walbaadiya faida kunta fii ganamika aw baadiyatik faadanta bisalaati farfac sawtaka binnida fainahu laa yasmacu mada sawti lmu'adini jinnu walaa insun walaa shayun ila shahida lahu yowma alqiyaama qaala abu saciidin samictuhu min rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam markaa saxaabigaasuu la dardaarmayey oo uu ku lahaa adhiga markaa iyo baadiyaha iyo inaad jeceshahay waan ku arkaayo markaad meelaha adhigaaga la joogto miyada oo salaada aada u adaanto codkaaga adaanka kor ugu qaad codka kor ugu qaad waayo dheerida markaa sawdka iyo codka mu-aadinka ma maqlo jiniyaysi iyo waxbaba shayba ma maqlo hadduuse maqlo maalinka qiyaamuhu markhaati kacaya inuu qofkaasi tawxiidka qiraayay oo uu ku tiraabayey caqiidada islaamka iyo kelmadaha dikriga ah ee macaanida waaweyn xambaarsan waa tahay qaala wuxuu yihi wa can cabdillaahi bni zayd bni cabdi rabbihi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi saxaabigani markaa cabdillaahi bni zayd kaynu hore u soo maray ma aha cabdillaahi bni zayd bni cabdi rabbihi alansaari alkhasraji weeyi waxaa kaloo jiray cabdillaahi bnu zayd ibni caasim almaazini saxaabi la odhan jiray qaala wuxuu yihi taafa bi waxa igu soo degay wa ana naa'imun anigoo hurda markaa waa min aayfidi min aawaafidi maahe waa taafa yaiifuy oo waa min aayfidi waa khayaalka wixii qofka ugu imanayey ama hurdada riya ahaan loogu soo tuurayey waayah qaala wuxuu yihi taafa bi waxa markaa ii yimi igu soo degay wa ana naa'imun anigoo hurdo rajulunin fa qaala wuxuu yihi taquulu waxaad odhanaysaa allaahu akbar allaahu akbar ayaad odhanaysaa fadakara aladaana adaankii buu sheegay bitarbiici takbiiri iyadoo takbiirta afar jeer la odhanaayo ay multabisan bitarbiici takbiir iyadoo uu ku dheehan yahay takbiirta oo afar jeer la odhanayo bigayri tarjiicin tarjiic iyadoon lala iman ahayn tarjiicuna waa in markaa shahaadateynka lagu celiyo aynu arki doonaa suuradiisa insha allah waliqaamata iqaamadiina waxa weeyaan maaragtay waad odhanaysaa furaada si markaa midhmidhow kelikeli ah ama waliqaamata iqaamadiina wuu sheegay furaadaa si kelikeliya buu ugu sheegay midhmidha ilaa qad qaamat isalaatu mooyaane waay marka hadalka intaa intaa tilmaamaysa fadakara aladaana bitarbiici takbiir waa alxaafid ibnu xajar hadalkiisa weeyi oo talkhiis ahaanbu markaa isagoo soo koobayuu sidaa u yidhi qaala wuxuu yihi falamaa asbaxtu markii aan waa bariistay ataytu waxaan u imi rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam oo faqaala wuxuu rasuulku yidhi macnii intaan u sheegay innahaa iyadu la ru'yaa xaqun waa riyo xaqa buuhi xaq ah la ru'yaa xaqun waa riyo xaq ah haddii sidaa loo dabdiyo waa sida aniga uu xarakaynaya waa saxo waa nacti iyo mancuutun bay isu yihiin yah oo mancuudkiina waa ru'ya nactigiina waa xaqun haddii la ru'ya xaqin ay ku xarakaysan tahayna waa laysu idaafeeyo ru'yadaa xaqa loo idaafeeyey oo markaana waxay noqonaysaa min baabi idaafati lmawsuuf ilaa sifati waa riya xaqa weeye alxadiia akmil xadiia xadiidka dhammaystir akhrajahu waxa soo saaray ee axmedu baa soo saaray wa abu daawuuda baa soo saaray wa saxaxahu waxa saxiixiya tirmidiyu tirmidina wuu saxiixiyey wa bnu khusaymata wa zaada axmedu axmed wuxuu ku ziyaadiyey fii aakhirihi aakhirkiisa qisata qowli bilaalin qisadii hadalka bilaal fii aadaani lfajri uu yidhi asalaatu khayru min annowm asalaatu salaadu yani salaada in loo baraarugoo loo toosaa khayrun iyadaa ka wanaagsan min annowmi hurdada iyada ayaa hurdada ka wanaagsan walibni khusaymata ibnu khusayma ayuu u sugnaaday can anasin anas isagoo ka warinaya qaala inuu yihi anas min asunati sunnada waxaa ka mid a idaa qaala almuadinu muadinku marka uu yidhaahdo fi lfajri ay fii aadaani lfajri adaanka subxi markuu yidhaahdo xaya cala alfalaaxi qaala inuu yidhaahdo asalaatu khayru min annowm asalaatu alyaqadatu lisala salaada in loo toosaa khayrun iyadaa ka wanaagsan min hurdada axaadiidtaa haddaynu eegno xagga sixadooda iyo sanadkooda xadiidkaa hore waa xadiis saxiixa weeyi sidaa uu sheekhu sheegay tirmidi iyo ibnu khusaymaba way saxiixiyeen waxaa kaloo saxiixiyey moxamed ibnu yaxya aduhali moxamed ibnu yaxya adduhli waa sheekhii bukhaariye isna uu saxiixiyey sida bayhaqi ka soo raray bukhaari qudhiisuna wuu saxiixiyeyoo bayhaqi baa tirmidi ka soo raray inuu weydiiyey moxamed ibnu ismaaciil oo bukhaariya xadiidkaas oo dabadeeta uu yidhi huwa cindii xadiidun saxiix marka xadiidkaasi waa xadiid saxiixa weeye taasi waa taah ziyaadadan dambe ee xadiidka bilaal markaa asalaatu khayru min annowm markaa sheegaya imaamu axmed markaa ziyaadiyey sanadkeedu waa daciif weeye waayo waxaa la gaar noqday bay ahlulcilmigu idhaahdaan moxamed ibnu isxaaq waana mudalis zuhri buu markaa ka warinayaayo zuhri inuu ka maqlayna ma caddaynin ma caddaynin sida sawaabka ahina waa inuu waxa weeye mursal yahay oo kayrkii mursalnima ayay ku wariyeen markaa calaa kulli xaalkaasi isagu ma sugna waa daciif ha yeeshee asalaatu khayru min annowm iyadu shawaahid kaley leedahay shawaahideeda waxaaba ka mid a xadiidkan anas ibnu maalik xadiidkan anas ibnu maalik baa ka mid ah xadiidkanna markaa waa xadiid saxiix ah ahlulcilmiga saxiixiyeyna waxaa ka mid ah alimaamu albayhaqiy oo wuxuu ihi isnaaduhu saxiix waay axaadiidta waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan oo la xidhiidha adaanka la xidhiidha masalada koowaad ee laga qaadanayaa waxa weeye saxaabigani cabdillaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbihi inuu adaanka ku riyooday isagoo markaa sifadan leh inuu ku riyooday saxaabo kalena markaa way ku riyootay ha yeeshee sharcinimada markaa adaanka riyadaas oo keliya lagama qaadan bale waxaa laga qaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalama taqriirka wuu u taqriiriyey ee uhi innahaa la ru'ya xaq xadiid kalena waxaa u sheegayaa inuu cumar ibnu lkhadaab isaguna markaa ku riyooday oo dabadeeta rasuulka uu u sheegay oo rasuulku ku yihi sabaqaka bidalika alwaxyu waxyigaa kaaga soo horreeyey marka haddii kaasi sugnaadana waxyigaaba ku soo arooray sidan riyooyinku markaa ay sheegayaan oo waxyigaaba dee markaa ku cad si kastaba ha ahaatee dadka ambiyada aan ahayn riyadoodu waxyi maaha sidaa awgeed baa in riyo un layskaga camal fale aan daliiloo hayn oo la yidhahda hebel baa waxaan ku riyooday waxaan sameeya kanaa halkan ku riyooday sidan kale dhaha ta noocaasi sax maaha dad fara badan oo lumay ayaanay had iyo jeer caado u tahay riyooyinka inay haddii allaba kuu roon yahay madabkooda qaladkaa ku xoojiyaan taasi waa mas'alo masalada labaad ee adaankiibaa markaa uu ninkani baray riyada ugu yimi rasuulkuna u taqriiriyey sala allahu calayhi wasalam markaa allaahu akbarta afar jeer ayaa la odhanayaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar oo afar jeer fadakara aladaana bitarbiici takbiir waa kaa odhanaya tarjiic ma sheegin xadiid kaloo laakiin sheegayaynu arki doonaa waay iqaamadana iyada waxa weeyaan maaragtay marmar baa la odhanayaa ayaa xadiidku sheegayaa qad qaamati salaatu dambe mooyaane qad qaamati salaa laba jeer baa la odhanaya calaa kulli xaal axaadiidta ayaa inoo sii faahfaahin doontaa waay waa maxay allaahu akbar macnaheedu allaahu ilaahay ayaa akbaru yani ay kabiirun weyn ilaahay baa weyn subxaanahu wa tacaala lahu lkibriyaa walcadama ahlucilmiga markaa in badani saasay u macneeyaan akbaru ay kabiiru oo waxay idhaahdaan afcalu tafdiili huna laysa calaa baabi haddii marka afcalu tafdiil qudheeda loo laqbeeyo oo la yidhaahdo allaahu akbaru ilaahay baa wax walba cid walba ka weyni badanna iyadana waxba dhibaata kuma sugna waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka adaanka subxii in lagu kordhinayo asalaatu khayru min annowm lafdigaa in lagu kordhinayo asalaatu khayru min annowm maxalkeeduna waa xaya cala alfalaax marka la ydhaa xaya cala alfalaax ayaa asalaatu khayru min annowm la odhanaya weliba asalaatu khayru min annowmna iyada qudheeda laba jeer ayaa la odhanayaa waayahay laba jeer ayaa iyada qudheeda la odhanaya waxaa jira markaa masale ahlulcilmigu ay isweydiiyaan oo ka hadlaan oo ku saabsan asalaatu khayru min annowm waxaa lala imanayaa adaanka horaa lagu darayaa mise ka dambe ee subxi ilan subxii laba adaan baa la adimaa midee waa habeen waa intaanu waaguba beryin midna waa marka waagu beriyo labadaa iyamaa lagu darayaa xoogay ahlulcilmigii hore badidoodu adaanka subxii ha la raaciyo tahwiibkun bay odhan jireen asalaatu khayru min annowmta mayse tasriixin jirin labada adaanka uu yahay ahlulcilmiga markaa dambana qaarkoodna waxay idhahdaan adaanka horaa lagu daraya qaarna adaanka dambe masaladu markaa masale itifaaqiya maahe waa masale khilaafi ah sida saxiixiina waxay tahay wallahu aclam in adaanka hore lagu darayo waayo axaadiidta qaar bay ku soo aroortay axaadiidta qaar ayay ku soo aroortay sida xadiid nasaa-i uu warinaayo من حديث أبي محذورة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح آه معنهنا waxa weeye في المنادات الأولى dhawaaqa hore subaxa loo dhawaaqo lan laba jeer baa loo dhawaaqaa subaxe ayaa salaatu khayrun min an-nawm lagu kordhinaya xadiis kale markaa waxa weeye Abu Daawud iyo ay wariyeena way ku soo aroortay fa ala kulli xaal si fiican waxa uga hadlaya masalada al-Imam al-Albani sida ku sugan kitaabkiisa Tamaamul Minna halkaas aad ka eegi karta ahlul ilmiga qaar kood sida Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen iyo al-Allama ibn Baz iyo waxa iyagu rajaxaan in aadaanka dambe ee hadii aan laba ku roon yahay lagu darayo xadiistana markaa wixii sugnaaday way ka jawaabaan isku soo duuduubo sida xooga badani waxay tahay wallahu a'lam dhaahirka xadiiska ku soo arooray uu sheegayaa in aadaanka hore la raacinayo ma garata sida dambe hadii ay qofka u cadaato la xoog badatana lahu dhalik qala wuxuu wa ana bi mahdura radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabigu allamahu wuxuu baray saxaabigaasi abi mahdura الأذان أذان كأيو بري ذكر وحو شيغي فيه دحدي سوحو كشيغي الترجيع ترجيع أيو كشيغي كمركا لبعلنته أخرجه مسلم مسلم باسو صار ولكن هيا شي ذكر وحو شيغي التكبير الله أكبرت في أوله أذان كأول كيس مرتين لبتشير بو شيغي وفقط كليه الله أكبر الله أكبر معني أفر تشير مشيغي سداسو مسلم يسوق كوري بوشي tarjiica oo la sheegay iyo allahu akbar too xagga hore laba jeer allahu akbar allahu akbar bas oo aan afar laga dhigin macni warawaahu waxa kaloo wariye xadiidka alkhamsatu shantaa wariye fadakaruuhu way sheegeen murabbacan xaalo uu markaa yahay mid afar jeer takbiirta la odhanayo xadiidkana wuxuu sheegayaa sifatu adaani abi maxduura waay xadiidka abi maxduura sifada ku soo aroortay ee loo adimaayo ayuu sheegaya sifadan waxa la socota tarjiic baa la socda tarjiic tarjiic waa maxay hadaba tarjiic waxa weeye ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah shahadateenka ayaa lala imanaya midba laba jeer la oranaya si hoos oo qofka ku dhawiinu qofka maqlaaya loo oranaya dadka hoos loo dhigayo mabaan haddana waa lagu laba noqonayaa iyadoo kor loo qaadayo أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هو اسمه يري حدنا أنت إن لك بدي بقول عليه سوا كر ورنا به ترجع على وش يجي واقع واي مركا ترجع عسي هدي للي مادو تكبير تنسد حديث كي هرب الشيء جاي أفر لقدر تكبير تهرب لقو بلا بيان أفر لقدر سقالية طبعا kelmadood ayuu markaa noqonayaa aadaanku waana sida markaa lafdiga lafdiga tirmidiya ku soo aroortay ee xadiidka abi mahduura ku saabsan anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamahu al-adana 19 kalima magarat taas waa taa masalada labaad ee meesha ku jirta waxay tahay riwaayada muslimku aadaanka laba jeer bay sheegeen allahu akbarta laba jeer bay sheegtay takbiirta laakiin asxaabu sunanka iyo axmed afar jeer bay iyagu sheegayeen iyo maa raajixa sidaa muslimku u wariyey mise sidaa kale ee qolada faraha badan ee u warisay waxay ahlulcilmigu yidhahdeen sidaa asxaabu sunanka iyo axmed u wariyeen baa xoog badan sidaasaa xoog badan oo markaa lafdiga muslim waa laga xoog badan yahay sida kale ayaa xoog badan ee ahlucilmiga badidoodu ku wariyeen waxyaabaha taa ina tusinaayana waxaba ka mid a lafdigaa sheegaaya sagaal iyo toban kelmadood inuu adaanku yahay يا حديثك حقيس هره لو عدينيبا 19 كلمدودna wuxuu noqonayaa Allahu Akbar ta bilowga marka afar jeer laga dhigo dii laba jeer laga dhigay 17 buu noqonayaa tarjiicna la leeyimaado waayahay waxa kale marka iyaduna tilmaamaya muslimka qudhiisa nusakhiisa qaar bay ku soo aroortay atakbiiru arba'a marat in xadiidkan abi mahdura qudhiisa takbiirta afar jeer xagga hore la leeyimaado si kastaba ha ahaatee kayfiyadaha loola imanaya adaanka waxa ugu caansan sidan inagu waxa weeye aynu hadda ula nimaadno ya markaa xadiidka bilaal iyo waxa weeye bilaal u addimi jiray xadiidkaa hore cabdillahi bnu zaydna aynu ku soo maray waana inuu shan iyo toban jumladood ka kooban yahay adaanku oon tarjiicna lala iman allahu akbartana afar iyo toban laga dhigaayo allahu akbartana afar laga dhigaayo kelimaadka kalena laba laba jeer lagu celinaayo laa ilaaha ila allahuda u dambaysa mooyaane ma garatay waa sidii caanka ahayd ee aadka loogu camal fali jiray rasuulkana sala allahu alayhi wasalama wuu bilaa lagu addimi jiray weeye taas waa taah waa sidanaynu inagu imanka u adaano waay ha yeeshee sifooyinka kale ee sugan qudhooda wixii sugan waa lagu camal fali karaa kayfiyaadkani kala duwanaantay kaladuwanaan kala duwan yihiinna ma noqonayso ikhtilaafu tadaad noqon mayso ikhtilaafu tanawuc bay noqonaysa sidaas ahlu cilmiga waaweyni marka ay nasgarayeen inay tahay min baabi ikhtilaafi tanawuc marka kayfiyaadka rasuulka ka sugnaaday ama uu dadka baray mid ka mida qofkii camal ku camal falaba way ka gudaysaa way ka gudaysaa dhibaatana ma laha waxaana fiican marba mid in la sameeyo si sunnadii loo xifdiyo waa haddii markaa aanay ka dhalanahayn waxa weeye tashwiish iyo dhibaato iyo fitna haddaanay ka dhalanahayn haddaad isleedahay fitna ka dhalanaysaa maxaad samaynaysaa dee waa inaad markaa sidaa ay dadku garanayaan ugu addinto haddaad doonaysa inaad sunnada bartana waa inaad marka hore u sharaxdo ood gogoldhig samayso ood marka hore u sharaxdo ood tidhahdo saasaa rasuulka ka sugan xadiiskaasaa u daliila saxaabigaasaa wariyey caawa sifadaa markaa sugan baynu ku camal falaynaa soo ma aragtid markaa cidina kula yaabi mayso laakiin iyagoon dadku ogeyn haddaad dabadun u qabato adaanay adaanay iyaga iyo abooyaasho toona aanay maqal ya waxaa dhici karta inay budka ku saaraan ama yidhahdaan waxaanu markaa akhriyaya wax soo maha waanay dhacdaa marar badan marka daa'iman markaad doonayso xataa sunno aanay dadka agtooda caanka ahayn inaad noolayso waxaa la sameeya tamhiid gogoldhig dadka waa loo sheegaa oo waa loo sharaxa soo ma aragtid si aanay markaa dhibaato iyo dee mafsadoyn ilaa imaka kayfiyaadka sugan ee aynu hayno waxaa ka mid a kayfiyada xadiidka cabdilaahi waxa weeye cabdillahi bnu zayd iyo bilaal iyo ay u addimi jireen shan iyo tobanka jumladooda iyo kayfiyada xadiidkaabi maxduura oo allahu akbartuna afar jeer ay tahay tarjiicna lala imanayo marka iyaduna maxay noqonaysaa sagaal iyo toban kelmadood soo maha tarjiic marka lala yimaado de waaya labadaa kayfiyadoba baynu haynaa kayfiyadaa saddexaad ee ah allahu akbar allahu akbar ta ugu horreysa in laba laba laga dhiga laba in laga dhigo oon afar laga dhigin laba un laga dhiga ma sugan tahay ahlulcilmiga riwaayadaa muslim xoojiye waxay leeyihin way sugan tahay kayfiyadaasina laakiin sida saxiixa ah kayfiyadaas waxa weeyaan markaa iyadu halkan ma sugno xadiidkan ee waa shaad weeye waayahay iqaamada qudheedana insha allahu tacaala iyadana waynu markaa ka hadli doonaa xadiid fara badan buu kusoo aroorinaya xaafidku baabkan marka axkaamtoodii axaadiistaaba insha allahu dib baynu haddii ilaha dha ka akhri doonaa halkaa aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online